bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwooda ugu dorkuran waxaa ka mid ah wasaarda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle oo johor ku qabatay shirweyne ra-iisul wasaaraha dalka iyo guddoomiyaha gobolka munaadira oo dhagax dhigay dhismaha waddada laamiga ee buuluxuubey ciidamo kacbanaya mushaar la-aan oo xirtay waddooyin ka mid ah hargeysa ciidamada puntland oo qabatay nin ka tirsanaa daacish warka caalamkana waxaad ku dhegeysataan warka caalamkana waxa aad ku dhegeysataan tan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka oo geeriyooday
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle ayaa jowhar ku qabatay shirweyne calika bin calika ayaa inoo faahfaahinaya shirweyne u dhexeeya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle culimo udiinka gobolka shabeellaha dhehe baxda cadaaladda ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle shirweynahan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah labada gole ee dowladda hirshabeelle qeybaha kala duwan ee bulshada shirweynahan ayaa looga hadlayay arrimaha qoyska ugu horreyntii waxaa shirweynahan ka hadlay qaar ka mid ah culamaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe dadka halkan la isu keenay oo nabadoonada culamaa udiinka dhallinyarada haweenka mas-uuliyiinta waxay tahay ujeeddada la isugu keenay dhibaatooyinka qoysaska ka dhex jira in xal loo helo ah oo la iska wada kaashado oo shareeco ahaanna aan fahamno macnaha markii sidaan oo kale kulamadan casuumaadda la isu sameeyo ihtimaam gaar in la siiyaa loo baahanya bulshada qaybaheeda kala duwan oo markaa aan dhaqangelinteedana aan garab iska siino insha allahu tacaala waxaan markaa rabaa nikaaxa markii la samaynaayo sheekha wax nikaaxaayo khudbada uu akrinaayo iyo sida uu caqidayo nikaaxa ninka wax lagu nikaaxaayo hadduu fahmi lahaa luqadda carabiga ee lagu jeedinayo af soomaali laguma sheego erayada waxaa fiicnaan lahayd in af soomaali lagu sheego soo u fahmo qofka waxaa ka mid ah usawijuka calaa maa amara allahu bihi min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaan waxaan kugu zawjaynayaa gabadhan wuxuu ilaahay amray ee hirshabeelle waan soo dhowaynaynaa wasaaradda diinta iyo qaafka waan soo dhowaynaynaa culamaadudiinka waan soo dhowaynaynaa garsoorka bacda taxiya wasalaam waxaan dhehaynaa insha allah diyaar ayaan u nahay haddaan nahay nabadoonadii hirshabeelle caasimadeeda hirshabeelle inaan la shaqayno wasaaradda diinta oo qaafka la shaqayno maxkamadda aan ka shaqayno cadaaladda ilaahay ayaana amray subxaanahu wa tacaala atiicu allah wa atiicu rasuula wa ulil amru minkum insha allah biidni illahi kariim shirweynahan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe wasiirka wasaaradda haweenka iyo qoyska dowladda hirshabeelle boqolkiiba boqol dalkeedu islaam uu yahay iidaaba u baahan in waxuu ahaay ceyb wax bixiso marka uma baahan ilaahayna uma baahin waa idiin mahad celinayaa waktigoo kooban waa waxuu ahaay waana maalin weyn waxaan anigoo ku hadlayo magacayga iyo kan maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaan leehay in aad arrinkan dardargelisiin la badiyo waxuu ahaay mawaadicda oo waxuu ahay looga hadlayaysaan wax weynaana khayran idin rajeynaya aada iyo aadaad u mahadsantihiin aniga waxaan ka codsanaa ka wasaarad anigoo xaquuqul insaanka ah gabdhaha ilmaa gabdhaha markii la guursado laiska guursanaayo la furaayo ilmaha lagu daadinaayo waa ilmaha maanta banaanka markaa socotidaad arkaysid ilmihii inay daroogo barteen iskooladii ay aqrisanaynin ilmihii ay gaari gacmo wadaan kabacansay saygaleen noloshii dhan ay ilmihii ka dhaceen wax sababeyna u yahay aabihii oo shalay shardi lagu xirin shiiqaa iska imaanaya wiil gabdhihiyaa la qaadanaya ayagoo yar waxaa laleeyahay qudbasaraa lagu guursanaya waalidkii waa laga qardhaya yaa waxyaalo badanaa iska jiro gudaha oo rabnaa culimmadeenna iyo garsooraheen inay dhexgalaan sharci annagana idinku kaalmaynayno oo adag oo raggan sida ilmahooda ku dhaqan lahaayeen sidoo kale shirweynahan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare dowladda hirshabeelle cabdulaahi gacal run ahaantii mowduucaanu mowduuc aada u weyn waaye annaga garsoorka muhiimad weyn uunuu leeyahay garsoorku saddex darajo ka kooban yahay madaxdiisu waa wada joogtaa maxkamadda sare maxkamadda racfaanka iyo darajada koowaad oo heer gobol iyo heer degmo ah waa sida uu muhiimadda noogu leeyahay ee anuga soo qayb galnay waxaan rabaa culummada ayaa hadashay gadaasheedana diin inaan ka hadalno annaga munaasib nooma aha laakiin mas-uuliyadda garsoorka ayaan rabaa lama kelmad inaan ka idhaahdo walaalayaal waxaad og tihiin dadkaanu dad muslima inuu yahay allee rasuul rumeeyey diinta islaamkana in lagu dhaqmo ay waajib tahay waxaan hortiinna ka caddaynaynaa annagu waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isleeyihiin garsoorka waxaa lagu maamulaa qaanuun qaanuun dawli wuu jiraa laakiin waxaa lagu habeeyaa dacwadaha bilowgooda iyo sida ay ku gaarayaan in go-aan diiniya looga soo saaro waxaa wax lagu xukumaayo oo dadka lagu kala saarayo waa shareecada islaamka xukun kasta oo soo baxayana waa inuu ku soo baxaa shareecada islaamka dastuuriyan sidaasuu farayaa waxaan rabnaa marka dhibaatada ka jirta culummada iyo guddoomiyaha maxkamadda dhexfaankuna uu aada u faahfaahiyey waxaan ka rabnaa wasaaradda diinta iyo owqaafta iyada ayaa mas-uulka e cidda wax mahrinaysa iyo cidda furiinka dhegaysanaysa meelaha maxkamaduhu ayan ka jirin inay iyadu idanto inay intixaan qaado dadka ku guulaysta ay shahaado siiso garsoorka la keeno meelaha tuulooyinka ah dadku ma imaan karaan maxkamadda laakiin isla shiikha wax mahriyey ayaa hoostiisa furiinku ka dhaca isaguna wuu keenaa waa la diiwaangeliha nikaaxa waa sidoo kale waxaad arkaysaa markii la kala tegaayo hadda maxkamadaha markaan aragno maharka kaliyaa laga hadlaa ma ahan saas furiinka waxaa shardi ah marka uu dhacaayo ilaahaa baneeyey sida culummaduba hadda noo sheegtay laakiin waxaa shardi ah oo lagama maarmaana xuquuqda maharkaas guurkaa ka dhalatay owlaadaa ka dhalatay owlaaddaas xuquuqdeeda in laga heshiiyaa qasaba ugu dambayntii wasiir ku-xigeen ugu dambayntii wasiirka wasaaradda uqaaftii arrimaha diinta hirshabeelle xildhibaan cali cismaan ibraahim cali ciiley ayaa soo xiray shirweynaha waktiga waa gaaban yahay waxaan ka mahad celinaynaa wixii ku saabsan xagga wacdi iyo waana iyo mawduucyadii aanu ugu talagalnay madasha tan ee ka koobnay saddexda ee aad maqlayseen ee ay kala qaateen majmaca iyo iyo wasaaraddii iyo garsoorkaba runtii ruuxruuxa lagama akrinin sababtoo waktiga ayaa noo diiday wuxuu ku fiicnaa barnaamijyada noocaana in wakti dheer aanu siino laakiin intii aanu ka qaadanay waxaana leenahay insha allah culammadii noo akhristina ajir allaha siiyo annagana kuwii kuwaana qaatay allah naga dhiga dhammaanteen insha allah ka wasaarad ahaan insha allah wixii arrimahan ku saabsan waa arrimihiina loo idmaday xagga diinta madasha noocaana waa sii wadi doonaa marar badan shirweynihii culammada ee maanta muxuu aanu ku talagalnay mawduuciisana uu ahay saddexaas galabta sidaas ayuu noogu xiran yahay ra-iisul-wasaaraha dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ee buuluxube abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab ayaa dhagax dhigay waddada laamiga ee buuluxuubey oo dhowr jeer burburtay iyo buunto casri ah oo waddadaas laga hirgelinayo waddadan ayaa ahayd goob biyo fadhiisad ah waxaana ku dhib qabay shacabka caasimadda weliba xilli roobaadka guud ahaan waddadani way xirmi jirtay goobta dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa shacabka ku nool degmada wadajir maamulka degmada guddoomiye ku-xigeenada gobolka xogahayaha gobolka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha dalka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab ayaa sheegay in waddadaani ay tahay mid si xooli ah bulshada ay u isticmaalaan dhismaheedana uu muhiim u yahay isku socodka caasimadda sidoo kale waxa uu tilmaamay in xal loo helay burburka waddadan oo soo laablaabtay mudan ra-iisul wasaare saakin waa subax kale oo kamida subaxyada horumarinta caasimadda oo mashaariicda horumarineed caasimadda ka socda ee mid ka mid halkan ka fushay runtii aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa inaad maanta halkaan noogu dhagax dhigtay dibudhiska wadada dheer ee buluxubey wadadan waxay maaragtay ra-iisul wasaare ay maaragtay gaaraysaa hal kilomitir sagaal ba sideed boqol iyo sagaashan mitir yani laba kilomitir oo boqol dhimo waaye inteeda badan aad bay u burburtay waxaan markaa dowladda hoose muqdisho oo mar walba ku horgelayso tilmaamayaasha heer qaran ee ku xusan qorshayaasha horumarineed ee xukuumadda dan qaran waxay xil iska saartay inay waddadan dib u dhisto iyo dhammaan waddooyinka caasimadda si uu isu socodka gaadiidka dadweynahan u sahlanaado ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in waddada bulxuwey ay tahay mid muhiim u ah isku socodka caasimadda sidoo kale waxa uu ka hadlay caqabadaheeda oo soo laablaabtay waxaana uu sheegay in waddadani si casri ah loo dhisi doono shacabka caasimaddana ay ku nasan doonaan degmada wadajir shacabka sharafta leh ee reer wadajir dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad gaara ayay ii tahay inaan aan saaka halkan isugu nimaadno oo idinkala soo qayb gala guddoomiye degmadaydii anigu reer wadajir baan ahay marka degmada wadajir oo ka mida degmooyinka ugu waaweyn runtii magaalada degma aad iyo aad u qiimo badan oo ay ku yaalaan institutions fara badan gaar ahaan waxbarashada isbitaallada adeegyada waaweyn ee dowladda in fara badan ay ku yaalaan aad og tahay inay airportkii ay ku dheeraran tahay ay ku yaalaan degmooyin maxaanku dhahaa xarumihii kale waaweynaa turkish som iyo kulli adeegyadii qarankan oo dhan runtii degmada ay ay ku yaalaan weye degmadan marka waa degmo aad iyo aad u wanaagsan oo degmo qiimo badan weeye in jidadkeeda la dhisaay fursad fiican weeye waan ugu hambalyeynayaa shacabka reer wadajir waxaan leeyahay hambalyo jidkan buuxugay runtii waa jid taariikhlaasna wuxuu soo maray culaysyo badan wuxuu soo maray dhibaatooyin badan jidka buulixugay iyo aagga buulixugay waa aaggii shacabka soomaaliyeed mararka qaarkood ay tilmaamuhu ka soo marnay waxyaaban soo marnay ee taariikhaha leh ay ka mid tahay oo biyaha dhoobada dadka lagu cabsin jiray weye marka waa ilaahay maadi ilaahay baa meeshaas fog inaga keenay maantana waxaan joognaa nabaddan waxaanan hadsanaynaa hooska dowladnimada marka hambalya ayaa lahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer wadajir ciidamo kacbanaya mushar la-aan ayaa xirtay wadooyin ka mid ah magaalada hargeysa jir ayaanoo faahfaahinaya wararka naga soo gaarayo magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa ku soo warramaya in ciidamo ka tirsan milatariga maamulka somalilan ay xirteen waddooyinka muhiimka ah ee magaalada hargeysa kuwaas oo ka cabanaya mushaar la'aan haysata muddo dheer ciidamada ayaa xiray inta ku badan waddooyinka muhiimka ee magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka somalilan oo baxa cabashada kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada bannaabaxa dhigay islamarkaa mushaarlaanta ka cabanaya ay ka mid yihiin ciidanka naafada ee milatariga somalilan islamarkaana koox qowlaysato ah oo qaswadayaal ah ay dabada ay ka riixayaan siduu hadalku dhigay horta marka hore dadkan mudaharaadka samaynaya waa naafo ka timi xeradan birjeex oo ka tirsan ciidamada kala duwan maahana markii koowaade waa markii saddexaad ay sameeyaan mudaharaadka noocan oo kale ah waxay ka mudaharaadayaanna waxa weeye siday horeba u sheegeen in mushaharka loo kordhiyo lala simo ninka jiidda jooga ee mushaharka loo kordhiyey sababtoo ah saa ogtihiin ciidamada shaqaynaya actifeka waxaa loo kordhiyey boqolkiiba konton waxa ay doonayaan markaa waa kordhintaa kordhintaasina qasab iyo xoog toona iyo mudaharaad ku iman maysee waa barnaamij dowladeed u baahan miisaaniyad dee cid qasab lagu kordhinayaana wax ma jirto taasi waa taas waxaan doonaya in caddeeyo cidda mudaharaadaysa ciday tahay iyo waxay u mudaharaadayaan waxay yihiin sidoo kale ma jiro ciidan noocuu yahayba mudaharaad samaynaya oo ama mushahar waaya ama mushahar ka dagaalamaya sidaan sheegay waa waa qolada naafada ah oo ciidamadoo dhan ku jira wasaaraddana ay u tahay line ministry oo jooga arrinta labaad ee soo baxday waxaa weeye inaanu barnaamijkani salkaba ku haynin mushahar kordhin iyo in loo kordhiye ay jiraan qolyo abaabulan oo dabada ka wada oo aanu ku daba jirno markaan dibadda usoo baxnayna aanu aragno inay dee dad gaadiid wata carabiya oo muuqaaladoodii iyo nambarhoodii aanu hayno oo qayb ka ah mudaharaadka sidoo kale waxyaalaha caddayntaan hayno waxaa ka mid ah dee barnaamij habaysan buu ahaayo taayiradiisa iyo wixiisba taayirada lagu biyey waxba ay diyaarsan yihiin gaadiidna lagu keenayay dadka mudaharaadayna waa dad dee dadkii dadka ugu nuglaa taa dad iyaga wax qaadan karaya maaha marka laamaha amniga ee khusaysana waan la wadaagnay xogtaas kana hordhici mayno dee baaritaanka waase lagu daba jiraa si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan milatariga somalilan ay mushaar la'aan ay ka cawdaan ciidamada maamulka puntlandna ayaa qabtay nin ka tirsanaa daacish siciid xasanna ayaa garooba ka soo diray laamaha ammaanka ee xukuumadda puntland ee gobolka bari ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin ajaanabi ah oo markaasi la sheegay inuu u dhashay dalka yeman kaasi oo sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda daacish ee buurahaasi ka dagaalamaysa islamarkaasina xukuumadda puntland ay dagaalka kula jirto ninkan ayaa ciidamadu waxa ay sheegeen inay ka qabteen deegaanka mareero oo ka tirsan gobolkaasi deegaanka mareero waa deegaankii dhowaan dalxiiska puntland lagu qabanayay ee wasaaraddu ay halkaasi ku qabatay ninkan ayaa sida ay sheegeen laamaha ammaanku markii ay baraha bulshada kusoo bandhigeen waxay sheegeen in uu sitay agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin cuntada markaasi uu doonayey in uu jidka ku isticmaalo lama sheegin meesha uu u socday balse ciidamadu waxa ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen ninkaasi islamarkaasina ay haatan gacanta ku hayaan ajaaniibta ka tirsan kooxdaasi ayaa marba marka ka dambaysa ciidamadu ay gacanta ku dhiganayaan dhowaan ayay ahayd markii ciidanka puntland ay sidan oo kale gacanta ugu soo dhigeen nin ajaanabi ah oo isaguna ka tirsanaa dowladda ee turkiga taasi uu sheegay inuu qayb ka ahaa kooxda daacish ee buurahaasi ka dagaalamaysa islamarkaasina xukuumadda puntland ay dagaalka kula jirto ninkan ajaanabiga ah ee maanta ay ciidamadu gacanta ku dhigeen ayaa haatan waxaa la sheegay in loo soo gudbiyey magaalada boosaaso islamarkaasina uu haatan halkaasi ku xidhan yahay halkaad naga dhegeysanaysaana waa arido jawar markana warka caalamka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee mareykanka dick jeni ayaa ku geeriyooday da-diisa isagoo ay gaartay afar sano iskiisa ayaa sheegay inuu u geeriyooday dhibaatooyinka ka dhashay cudurka of wareenka oo loo yaqaano panimanion iyo cudurada wadnaha iyo xidada dhiiga jeni ayaa usoo noqday madaxweyne gertford madaxii shaqaalaha aqalka cad kun sagaal boqol toddobaatan meyadii ka hor intuu aanu sanado badan ku qaadan aqalka wakiilada oo xubin baarlamaan uu kasoo noqday dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibida cawna soo gaaray waana inta